Barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta waa kuwo muhiim u ah qof walba oo raba inuu aqoontiisa aasaasiga ah uu ku kabo xirfad sidoo kalena uu abuurto fursadooyin shaqo. Marka Soomaaliya la joogo, xirfadaha gacanta inta badan ay bartaan dhalinyarada iyo haweenku waxay la qeybsadaan noocyo kala duwan kuwaasi oo doonayo in aqoontooda ay sare u qaadaan isla markaasna ay qayb ka noqdaan dhalinyarada hela fursadaha shaqo ee yaalla wadanka. Mid ka mid ah haweenka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixisay muhiimadda ay bulshada u leedahay in ay bartaan fartamada gacanta isla markaana ay abuurtaan shaqooyin kala duwan.
waxaa barta waxaa waaye farsamada gacanta Een, waxaa sameynaa waxyaalahan alwaaxda waxaa ka sameynaa ee, wax farshaxan een, ama sariir ha noqoto ama miis ha noqoto ama kuraas ha noqoto een, waxyaalo badan oo saasoo kale ah aa ka sameynaa waxaa igu dhaliyey horta fasti aniga waxaa iska jeclaa waxyaalaha gacanta laga qabto marka saas markay ahayd marka halkan imaaday wax bannaan oo meesha yaallay waxay ahaayeen ay- een, farsamadan oo gacanta ah iyo harqaanka marka ani waxaa doortay tan waayo waxaa jeclaa inta badan ba inaan wax sawiro waxaas aan sawira inaan sameeyo inaan sameeyo yacni wax aan aan waxay ii ahayd waxyaalo markaan yaraa aan jeclaa bay ahaydno markaan yaraa waan sawiri jiray haddana inaan sameeyo yacni waaba je- waaba jeclaa dookay waa Ay, horta rag iyo dumarba meesha ay wax ku baranaysa muhiimadda waxay tahay adi wax ma baranaysaa hadday rag joogaan meesha yacni waraabo ma joogo dad la joogo waa la baran kartaa wiilashana maasha allah wiilal oo hadda dhib iyo wax aan kala kulmo maaha wiilal is sabood gareeya waaye aad iyo aadna inta badan ani waxaan wax ula soo qaatay wiilal waaye intaan wax baranaayay inta badan wiilalna wax la soo baranaayay marka gabdho badan inaan wax la barto waxaa maka jeclaa wiilal badan inaan wax la barto waayo caawin badan aan ka helaysaaba waxyaalaha aan hagaajino sariirtaa ka mid ah miisaskaa ka mid ah kuraasta iskuulladaa ka mid ah fadhiyadaa ka mid ah Eh, way badan yihiin aadi ma laga sheekan karo laakiin waxyaalahaas hadda ugu sii muhiim muhiimsan armaajada Een, way badan yihiin koobadiinada sariirta oo kaleeto waa sameynaa waxay iga caawin kartaa horta fasti inaan mustaqbalkayga aniga aan aan ganacsi qayb ka mid ah qaybtan weliba dhanka farmaya faryaamada ah inaan sameysto way iga caawin kartaa waxay kale iga caawin kartaa inaan sabood gareeyo gabdhaha oo aan baro because gabdhaha ma inta badan ma bartaan farsamada ma bartaan waana fursad bannaan Marka la joogo Soomaaliya, barashada xirfadaha waxaa ku badan dhanka gabdhaha ah, kuwaasi oo nolosha reerkooda ka maareeya shaqooyinka ay sida gaarka u abuurteen.